bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kasta aad joogtaan iyo si kastoo maqalkayaga idiin soo gaarayo u soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ee idaacada dalsan ee magaalada muqdisho oo aad dhegaysataan habeen kasta marka laga reebo habeennimada jimcada ah
boqol sagaashan iyo toddoba dal ayaa ka jirta caalamkaoo dhan goormaad kala baratay laba sano ka hor markaannu xidhiidhka la wada lahayn baan kala bartay oo hadda wax xiriira miyaanu nagala dhaxayn eritereya iyo gadar oo keliyaynu hadda xidhiidh la leennahay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbacaah taariikhduna ku beegan tahay saddexda bisha agosto sannada laba kun iyo labaiyo labaatan qodobada kala duwan ee barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle oo maanta ansixiyey golaha wasiirada cusub ee maamulkaasi madaxweynaha maamulkaasina waxa uu ka hadlay howlaha iyo shaqooyinka horyaala wasiirada cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka ama wasiirada cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe oo arrimahaasi ka hadlaya ayaan soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidamada dowladdii al-shabaab oo ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan oo ka warbixiyey howlgallo qorshaysan oo ciidanka xoogga dalka ay ka furiyeen deegaan ka tirsan gobolkaasi hiiraan waan soo gudbin doonnaa oo aad barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan hadduu rabbi karaali noqdo qodobada kale aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona maxay yihiin dhaliilaha loo jeedinaya xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo shalay magacaabay golahiisa cusub ee wasiirada warbixin ayaan idinkaga diyaarinay oo aad maqli doontaan shacabka ku nool magaalada kismaayona waxa ay soo dhoweeyeen magacaabista golaha cusub ee wasiirada ee xukuumadda soomaaliya iyagoo sheegay in xukuumaddan wax badan iyo isbeddel fara badan laga filan karo qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona somalilan oo ku dhawaaqday tallaabo ka dhan ah dadka abaabulaya bannaanbaxyo kala duwan oo halkaasi ka dhacaya waan soo gudbin doonnaa xukuumadda soomaaliyana waxa ay qaramada midoobe kala hadashay kordhinta taageerada dowladda federaalk soomaaliya ee siiyaan qaramada midoobe barnaamijka ayaa sidoo kale ku dhegaysan doontaan qodobadaasi wixii soo kordha ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa tabin iyo diyaarin oo anigoo cabsanaan joolo shaakir cabdiwahaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya mar kale kusoo dhowaada wareegga wararka dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegaysanaysaan waxa uuna idinkaga imaanayaa idaacadda dalsan xarunta ay ku leedahay magaalada muqdisho markan barnaamijka ayaan u gudageli doonnaa baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maanta waxa ay ansixiyeen golaha cusub ee wasiirada ee maamulkaasi uu dhowaan magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe baarlamaanka ayaa cod aqlabiyad leh maanta ku ansixiyey golaha cusub ee xukuumadda dowlad goboleedka hirshabeelle iyagoona cod gacantaaga u qaaday kadib markii la ansixiyey waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe ayaana guddoonka iyo mudanayaasha baarlamaanka ee maamulkaasi waxa uu la wadaagay waxqabadka looga fadhiyo xukuumaddiisa cusub waxa uuna sheegay in si deg deg ah looga howlgeli doono arrimaha amniga horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo baahinta adeegyada bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe ayaa sidoo kale ballan qaaday in si dhow ay u wada shaqayn doonaan golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada waxa uuna codsaday in wasiirada lagula xisaabtamo waxqabadkooda shaqo iyo isbedelada kala duwan iyo shaqooyinka hor leh ama hortubinta u leh dowlad goboleedka hirshabeelle ee horyaala wasiirada maamulkaasi hirshabeelle ee uu dhowaan magacaabay ee madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabe ayaa kadib markay baarlamaanku ansixiyeen warfidiyeenka la hadlay guddoonka xildhibaanada sharafta leh waxaad ku mahadsan tihiin kalsoonisiinta golaha wasiirada dowladda hirshabeelle waxaan ballan qaadayaa in golaha wasiirada marka ay gudagalaan gudashada howlahooda ay wasaaraddu walba soo diyaari doonto qorsho howleed ku salaysan barnaamijka xukuumadda aad haysataan si aad ula xisaabtantaan marka loo baahdo barnaamijka xukuumadda waa haysatiin wasiir weliba waa u yeeri karaysiin ha dhowto barnaamijkan xukuumadda ee noola qaybiyey wixii kaaga qos- noo- kaaga qabsoomay iyo wixii kuu dhimakeen wasiir weliba waa la dhihi karaa haddii loo baahdo xukuumaddu waxay ballan qaadaysaa kamero dhalinta qorshaha barnaamijka xukuumadda iyo muhiim- waxay muhiimad gaara siinaysaa dhammaan howlaha mudnaanta u leh dowladda hirshabeelle ugu dambeyn waxaan alla ka baryayaa inuu nagu guuleeyo gudashada mas-uuliyadda iyo waajibaadka naloo idmaday ee hirshabeelle iyo dhammaan dadka iyo dalka soomaaliyeed nabad barwaaqo allaha gaarsiiyo sanadkan sanadkiisana nabad allaha nagu gaarsiiyo Eh, runtii waan u mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad baarlamaanka iyo guddoonka howsha wanaagsan iyo sida loo ansixiyey waana waxaan filaynay inay sidaan wanaagsan ku an- ku ansaxayso xukuumadda dhinacyo badanaan ka fiirinay dadka aqoontooda tayadooda iyo talo badanoon gelinay waa hubay inaad ku qancaysiin sidaan wanaagsanna aad u an- ansixin doontiin waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin Eh, runtii waxaa layidhi xukuumadda aad soo dhisteen way badan tahay iyaga dadku ma wada oga moogta hawsha badanana hortaal hirshabeelle hawsha taalmaa ah intaan ku filan tahay waxaan leenahay hawshana hortaalaa ka badan ilaahay ha noo fududeeyo
madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayuu kaasi ahaa oo baarlamaanka maamulkaasi iyo sidoo kale een u mahad celinayey een sidoo kalena sheegayay shaqooyinka hortabinta u leh dowlad goboleedka hirshabeelle ee horyaala golaha wasiirada ee maamulkaasi ee uu dhowaan isagu uu magacaabay markan haddaan eegno ciidamada dowladda iyo al-shabaab ayaa waxa ay ku dagaalameen deegaano hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan warkaas dib ayaan ugu soo laaban doonaaye xukuumadda cusub ee dhowaan uu magacaabay ama shalay uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa hadda waxaa la warinayaa inay wajahayaan dhaliilo xooggan oo loo jeedinayo haddaba maxay yihiin dhaliilaha loo jeedinayo xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waryahayaga abuukar dayax ayaa warbixintan ka diyaariyey kuna eegaya
kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre uu shalay soo magacaabay golihiisa wasiirada cusub kuwaasoo dhawaaqistooda si weyn looga sugayay ayaa waxaa soo baxaya dhaliilo kala duwan oo loo jeedinayo golaha wasiirada ah ee xukuumadda cusub xamse cabdi barre ayaa soo magacaabay shan iyo labaatan wasiir shan iyo labaatan wasiir ku-xigeen iyo shan iyo labaatan wasiiru duulayaal waxaana mar uu ka hadlayay munaasabadda ku dhawaaqista uu shaaciyey in magacaabista ku aadan golihiisa wasiiradu ay timid wada tashiyo badan oo uu la sameeyey qeybaha kala duwan ee bulshada laakiin durbadiiba waxaa soo baxaya eedeymo iyo dhaliilo culus oo loo jeedinayo hanaanka loo maray magacaabista xukuumadda cusub ee shalay uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre tan iyo markii shalay galab lagu dhawaaqay golaha wasiirada waxaa soo baxay dhaliilo ay jeedinayaan siyaasiyiinta iyo shakhsiyaad kale oo dalka horey xilal uga soo qabtay kuwaas oo durbadiiba dhaliilay hanaanka magacaabista ee uu ra-iisul wasaaruhu u maray golihiisa wasiirada cusub eedaha ugu culus ee dadka dhaliilsan xukuumadda cusub ay u cuskanayaan ayaa ah qaabka awood qaybsiga iyadoo ay xusid mudan tahay in isla shalay uu mid ka mid a xubnihii lasoo magacaabay uu iska casilay xilkii loo magacaabay kadib markii uu sheegay in awood qaybsi ahaan uusan u qalmin xilkaasi dhaliilaha kale ee loo cuskanayo xukuumadda cusub ee uu soo dhisay shalay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaa ka mid a magacaabista sheekh mukhtaar roobow cali abuumansuur oo mar ka tirsanaan jiray dhaqdhaqaaqa al-shabaab laakiin shalay loo magacaabay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee soomaaliya ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka hor hadlayey wasiiradiisa cusub iyo warbaahinta shalay waxa uu ka dalbaday baarlamaanka federaalk ee soomaaliya in ay meel mariyaan golahan wasiirada oo uu sheegay in la tashiyo badan uu kala soo sameeyey beelaha soomaaliyeed qaar ka mida siyaasiyiinta iyo madaxweynaha waxaan si xushmad iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magacdaray xukuumadda dan qaran iyo barnaamijkii oo aan si deg dega u horkeeni doono ugu dambayn waxaan shacabka soomaaliyeed meel kastoy joogaan ugu baaqayaa in ay soo dhoweeyaan lana shaqeeyaan xukuumadda cusub ee dan qaran si ay udato waajibaadka qaran ee culayska badan si walbaba xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaa ka soo muuqday shakhsiyaad saameyn kule siyaasadda soomaaliya iyo kuwo ku cusub laakiin lama oga tallaabada uu qaadi doono baarlamaanka federaalka marka la horgeeyo xukuumaddan iyo sida uu u meel marin doono
waryahayaga abuukar dayax ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi inoo diyaariyey wararka xukuumadda ayaan ku guda jirnaayee shacabka ku nool magaalada kismaayo ayaa waxa ay soo dhaweeyeen magacaabista golaha cusub ee wasiirada xukuumadda soomaaliya iyagoo shacabka qaarkood rajo wanaagsan ka muujinayay waxa ayna sidoo kale sheegeen in muhiim ay tahay in xukuumadda la taageero wax badan iyo rajo wanaagsanna xukuumadda laga qabo qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada kismaayo waxaa codbaahiyaha la dhex qaaday waryahayaga inoogu sugan magaalada kismaayo waxa uuna dadku ka wareystay aragtidooda iyo sida xukuumaddan ay u soo dhaweynayaan iyo waxa ay ka filan karaanba waan soo dhoweynaynaa xukuumadda uu soo magacaabay ra-iisul wasaare doctor xamse cabdi barre runtii waxaan is leenahay xukuumaddii loo baahnaa yuu soo dhisay marka aad baan u soo dhoweynaynaa
seed u aragtaa shakhsiyaadka kasoo dhex muuqday xukuumadda adiga ahaan
waxaan is leeyahay dadkii loo baahnaa iyo xukuumaddii loo baahnaa ayuu soo magacaabay ra-iisul wasaaruhu si aan ognahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanku waa dad isleh waa dadkii aan isleenahay xilligan waaqiciga ah maxaan ku dhahda dadkii soomaaliya u baahnayd ayaguna waxay keeneen dadkii haddana loo sii baahnaa wuxuuna asiibay dadka uu soo magacaabay iyo halqabsigiisa ah maaragtay dan qaran aad baan u soo dhoweynayaa barnaamijka soo xulidda lasoo xulay wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada wax loo baahnaana waaye maadaama uu sameeyey wakhtigeedana uu u keenay wasiiradana loo baahnaa maanta oo shaqo kasta ay taagan tahay aad baan ugu qaracsannahay sidii dadkii hoose iyo dadka kale intaba loo soo qaado qabiilada soomaaliya intii loo simay cid kasta wax laga siiyey aad baan ugu faraxsanna waana taageersana barnaamijkaas
sida cadaaladdu wax u qaybiyeyna aad baan ugu qanacsannahay waana la shaqaynaynaa insha allah waana soo dhoweynaynaa sidii laga filayo wuxu magacaabay dad muwaadiniin oo lagu qaldamayna kuraasuu siiyey oo ku jiro almasuur rogow aad baan ugu farxnay aad baan ugu qanacsannahay
qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada kismaayo ayay kuwaas ahaayeen aragtidooda ka dhiibanayay xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre uu dhowaan uu magacaabay oo iyo sidoo kale in arrimaha iyo waxyaabaha laga filan karo weli waxaad la socotaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiga hadalsan ee muqdisho qodobo kale ayaa inoo harsan
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdegga ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdegga ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdegga ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horraysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haan to haan oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark finland faransa germany itali griiga malta netherland norway romania rushia imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaaladda western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xawataako maka almukarama iyo eeraboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lix hal siddeed eber eber siddeetan iyo labo labaatan iyo shan hamugaan western union
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa haddii dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeye jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaare xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal
subersin design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabbir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersin design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersin waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaal ah subersin brinter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersin brinter cabbir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersin dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg way way shaqadoodu daha iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburari ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi door haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cuni weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoomuru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran bremier wallet waa application cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xihan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda blay storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxay inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subermarketyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korantaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u ah
barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegaysanaysaan waxa uuna idinkaga imaanayaa idaacadda dalsan xarunta ay ku leedahay magaalada muqdisho markan waxaan eegeynaa wararka kale xogayaha joogtada ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed abuukar zubeer ayaa maanta qaabilay mas-uuliyiin ka socday qaramada midoobay xafiisyadooda new york iyo muqdisho lan martin iyo jemes swan waxay ka wada hadleen sida howlaha iyo taageerada xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya u siiyo dowladda loola jaangoon lahaa barnaamijyada xukuumadda cusub ee ahmiyadda siin doonto kulammada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa la taliyayaasha amniga iyo xiriirka caalamiga ah ee dib u heshiisiinta ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya kamaal guutaale doctor hodon cismaan iyo cali cabdi awaare xubnaha ka socday qaramada midoobey ayaa markii dambe salaan sharafeed iyo hambalyayn ugu tegey ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo shalay ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiirada xamse cabdi barre golihiisa cusub ee wasiirada ayaana inta ugu badan arrimaha ugu hadalhaynta badan saacadihii ugu dambeeyey warbaahinada gudaha iyo kuwa caalamka ayay ahaayeen taageerada qaramada midoobey ee dowladda soomaaliya ay siiso ayuuse ahaa qorshaha ugu weyn ee kulanka ay ka lahaayeen in xubnaha qaramada midoobey oo maanta kulan la qaatay xogayaha joogtada ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre markanna haddaan eegno somalilan waxay ku dhawaaqday in tallaabo ka dhan ah dadka abaabulaya banaanbaxyo ay ka qaadaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaa shir guddoomiyey kulan ku saabsan xoojinta amniga isu xog waraysi wada shaqaynta laamaha kala duwan ee amniga maamulka degmooyinka caasimadda iyo barasaafka gobolka kaas oo ka qabsoomay hoolka shirarka ee wasaaradda arrimaha gudaha shirkan waxaa ka qaybgalay oo wasiirka ku wehelinayay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta saleebaan yuusuf cali koore wasiirka xogeenka amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha cabdulaahi xuseen maxamed iyo saraakiisha ciidamada booliska somalilan uu u horeeyo taliyaha ciidanka booliska sareeyagaas maxamed aadan saqadhi dabagale iyo ku-xigeenkiisa shirkan waxaa ka qaybgalay maayarka caasimadda cabdikariin axmed mooge iyo guddigiisa fulinta iyo guddoomiyayaasha degmooyinka caasimadda hargeysa kulankan waxaa ka soo qaybgalay taliyaha ciidanka ilaalinta xeebaha sareeya guud axmed hure haariye taliyaha ciidanka sirdoonka iyo mas-uuliyiin kale oo aada fara badan ujeedka kulanka waxa uu ahaa adkeynta nabadgelyada taas oo ah mid ay markasta u xil saaran yihiin laamaha ammaanka ee kala duwan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaa faray hay-adaha amniga ama hay-adda amniga inay tallaabo ka qaadaan cid kasta oo isku dayda inay waxyeeleyso ama qalqalgeliso xasiloonnida iyo nabadgelyada somalilan ku naaloonayso taas oo ah mid ciyaar aan ku imaan ee ku timid dadaal iyo nafurnimo markan haddaan eegno gobolka hiiraan ciidamada dowladda iyo al-shabaab ayaa waxay ku dagaalameen deegaano hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan ayaa waxa uu ka warbixiyey howlgallada qorshaysan oo ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ay ka sameeyeen degmada matabaan ee gobolka hiiraan cali jeete faahfaahin ayuu ka bixiyey howlgalkaasi isagoona sheegay in ay ku raad joogaan xubnihii ka tirsanaa al-shabaab ee weerarka fuliyey sidoo kale waxaa goobta ka hadli doona guddoomiyaha degmada matabaan oo isna dhankiisa hadalka qaatay kana warbixiyey howlgallada ciidamada dowladda ay sameeyeen iyo dagaalka dhex maray ciidamada dowladda iyo sidoo kale xubno ka tirsan al-shabaab oo ku dagaalamay deegaano hoosaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan
waxaan rabnaa halkan inaan faahfaahin kooban ka bixinno dagaal maantay ee, aroornimadii ku dhex maray deegaanka bukure oo hoostaga degmada maxaas ee, ku dhex maray ciidamada dib u xoraynta deegaanka go- deegaanada gobolka hiiraan iyo ciidamada dowladda federaalka qaybta xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka hirshabeelle oo iskaashanaya howlgal ay fuliyeen oo ay ka fuliyeen deegaanka bukure ee hoostaga degmada maxaas ayaan faahfaahin ka bixinaynaa insha allahu tacaala sida wax u dhaceen khasaaruhu sida uu yahay ayaan faahfaahin doonaa runtii meeshaas waxaa ka dhacday weerarkii iyo maaragtay eh, eh, gaadmadii iyo xorayntii meeshaas ay ugu talagaleen ciidamada dib u xoraynta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka hirshabeelle oo iskaashanaya howlgalka sidii loogu talagalay ayuu u fulay sidii loo qorsheeyey ayuu u dhacay guushii aan maaragtay ka rajaynayno ka filaynane waa laga gaaray insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa meel walba oo ay ku sugan yihiinne in sidaas iyo si la mid ah in looga howlgeli doono loogana sifayn doono runtii khasaarahooda aad ayuu u badnaay maantay khasaaro baaxad badan oo dhimasho gaarsiisan ilaa soddomeeyo kor u dhaafayso iyo dhaawac ilaa toddobeetameeyo ah ayaa meeshaas khasaare ayaa ka soo gaaray meeshiina waa lagu soo afjaray xeradiina waa lasoo maaragtay eh, lasoo gebagabeeyey howshii iyo howshii ay ka wadeen iyo mashruuc ay kas- kas- ka socday intaba oo deegaanka looga dhibaataynayey Eh, howlgalka hogaamintiisa waxaan ugu hogaaminayey si wada jir annagoo u soconno guddoomiyaha gobolka hiiraan eh, mudane cali jeyte runtii waxaan leenahay howlgalkaasi sharaf leh oo qiimo badan ayuu ku soo dhammaaday qoryo iyo la- hub laga furtay iyo saanad laga furtay ayaa jirta oo dhowr iyo labaatan aake laba beekaam iyo laba saban ah oo runtii aan saxaafadda u soo bandhigi doonno insha allahu tacaala maadaama xilli dambe ay tahay in maaragtay xogtii weerarkii iyo natiijadii ku soo dhammaatane in saxaafaddii la siiyo iyo bulshadii la siiyo maadaama la rabay ayaan rabnaa inaan faahfaahintan kooban idin siino wixii meeshaas maaragtay saanad military iyo iyo hub ahaay oo lagala soo wareegane dib ayaan ka soo bandhigi doonaa waxaan meel walba ugu baaqaynaa shacabka deegaanada gobolka hiiraan ee degmooyinkan dega xorayntii waa bilaabatay ciidamadii dib u xoraynta ciidamadii hirshabeelle ciidamadii dowladda federaalka dhammaan ciidamadoo iskaashanaya howlgalkii waa bilowday horena waa u socday haddana waa la laba jibaarayaa maaragtay waxaan idinkugu baaqaynaa inaad soo garab istaagtaan ciidamada sidaad u soo garab istaagteen u sidaa u diyaarsan tihiin inaan howshaas iyo howlgalkaas si dhammaystiran isula fulino usoo diyaargarooba annagana waxaan rajaynaynaa idiinna ballan qaadaynaa inaanan ka daalaynin mar walbana aan u taagannahay sida cadowgaas deegaanada looga xorayn lahaa ayagu inta dad muslima dhibaateeyaan ayay ilaahay markhaati beena u qabsadaan mahad beenana u mahad celiyaan oo aan run ahayn annagu mahad celin run ahaan alla u mahad celinaynaa waxaannu aaminsannahay eh, culimmadana la weydii karaa in laftooda iyo dhiiggooda iyo nacfigooda u bannaan yahay sababtu ay tahay waa dilaha aqoonta waa dilaha garashada waa dilaha diinta waa dilaha tacliinta wax ay ku wanaagsan yihiin marka meel walba laga istaago ma jirto macluul baa loogu dhintaa ma- deegaamada ay ku nool yihiin anugu ba faahfaahin badan ma gelayo sida uu sheegay guddoomiyaha degmada ayaa warbixintu ku kooban tahay ciidamo xoogga dalka soomaaliyeeda iyo kuwo is- eh, booliiska so- eh, eh, hirshabeelle ama daraawiishta hirshabeelle oo ciidamada hirshabeelle ka mid ah iyo ciidanka aad soomaalidu ay u taqaana macawisleyda macawisley erey siyaasiya maaha waa erey raqiisa ciidamada dib u xoreynta deegaanka hiiraan baa la yidhaahdaa magacaasay leeyihiin saddexdaa howlgal ciidanaa meesha ka howlgashay boliiska federaalkana waa nagula jira howlgalka oo uu ka mid yahay taliyaha qaybta boliisku taliyaha qaybta boliiska gobolka hiiraan waa nagula jira howlgalka iyo ciidan boliis oo ula socda oo federaalina way nagula jireen howlgalka Eh, ciidamo inahaas ka kooban ayaa howlgalay khasaaraha iyo qaabka wax u dhaceenna guddoomiyaha degmada ayaa sheegay
barnaamijka wareegga wararka ayaad bili la socotaan ee taliska militariga mareykanka ee afrika ee loo soo gaabiyo africom ayaa yeelanaya taliyo cusub oo laga bilaabo een, talaadada soo aadan taliyaha cusub ayaa lagu magacaabaa generaal michel langley waxa uuna noqday sarkaalkii ugu horreeyey ee ka tirsan ciidamada badda mareykanka ee madow ah ee gaara darajada generaalka afarta xidigood leh aqalka senatka mareykanka ayaa shalay ansixiyey dalacsiinta generaal langley taliska africom ayaana xaqiijiyey in generaalka uu xilka kala wareegi doono generaal stephen towson toddobaadka dambe sagaalka bisha agosto magaalada stuttgart ee dalka jarmalka taliska africom ayaana dowladda federaalk soomaaliya ka caawiya la dagaalanka kooxda al-shabaab iyagoo fuliyo duqeymo ka dhan ah een, al-shabaab sidoo kalena tababar siiya qaar ka mid ah ciidamada soomaaliya barnaamijka wareegi wararka ayaad wili la socotaan
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaa sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si degdeg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
yaa amaa taqan faa'iido ma hay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
xadmiiska igu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba
somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba ii dahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afargees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afargees hadal oo hadaali
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar mango uga qaado xaajigu quwaddiisa riirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar mango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subermarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading combany ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar mango gacantaada ku qaado
qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka wareegga wararka ayaan isla mareynaayay haddaan eegno markan laanta dambe baarista dalka kenya ayaa magaceeda loo soo gaabiyey d c i ayaa shaacisay in howlgal ay fuliyeen cutub ka tirsan ciidanka la dagaalanka dembiyada halista ah ay soo xireen cabdi xuseen axmed oo sidoo kale loo yaqaano abuuqaadi oo ah eedeysana si weyn u raadinaysay dowladda mareykanka xariga cabdi xuseen ayaa yimid ku dhowaad laba bilood kadib markii gacanta lagu dhigay nin kale ee isla shaqaynayeen oo la yidhaahdo badrul cabdulcasiis saalax kaas oo la qabtay kow iyo soddonkii bishii mey ee sanadkan aan ku guda jirno ee laba kun labaiyo labaatan xilligaasi waxay ahayd hal isbuuc kadib markii maraykanku uu ku dhawaaqay in lacag malaayiin dollar ah lagu abaalmariyo ciddii soo qabatay eedeysanayaashan ninkan ayaa loo haystaa dembiye ku saabsan kala gudbinta daroogada iyo xaywaan xaywaanada duurjoogta ah sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay laanta dambe baarista waddanka kenya maraykanka ayaa cabdi xuseen madaxiisa duldhigay abaalmarin dhan hal milyan oo dollar oo loo ballan qaaday in la siiyo qofkii keena macluumaadka lagu soo qaban karo ninkan muddada fog la raadinayay ugu dambeyntiina haddaan eegno xubno ka tirsan al-shabaab ayaa waxa ay weerar gaadmaa ee ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ciidamada howlgalka admis ee gudaha dalka soomaaliya u jooga nabad ilaalinta waxaana kasoo baxay weerar kala duwan dagaalamaan ka tirsan al-shabaab ayaana waxa ay weerarkaas ay ku qaadeen uu ka dhacay gobolka shabeellada hoose weerar gaadma ah ayuuna ahaa dagaalka waxa uu si gaara kaga dhacay deegaanka golweyn oo hoostaga degmada buulo mareer ee gobolka shabeellaha hoose waxaana la sheegay in weerarka ay qaadeen al-shabaab oo weerar ku ekeeyey goobo ay ku sugnaayeen ciidamada admis wararka intaasi waxay ku darayaan in ciidanka la weeraray ay ahaayeen kuwa yugandha ee qaybta ka ah howlgalka admis waxaana lagu soo waramayaa in dagaalku uu ahaa mid aada u xoogan oo la isku adeegsaday hub kala duwan dad goobjoogayaal ah ayaa waxay nala soo wadaageen inay maqlayeen jugta dhawaqa rasaasta isku adeegsanayeen labada dhinac balse waxaa adag ama adkeedba in la ogaado khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo labada dhinac ka soo baxay oo ay kaga hadleen dagaalka sidoo kale lama oga haddii uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo dagaalkaasi ka dhashay guudahaan barnaamijka wareegga wararka caaw intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa idinla socodsiinaya cabdiwahab abduqaadir xasan ayaa farsameynayay tan iyo barnaamij dambe intaan ku kulmi doonno waxaa idinkaga teginaa sidaas iyo ammaane alla